madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaari qorqoor ayaa maanta soo xidhay shirka isku xirka iyo xiriirinta arrimaha dowladaha hoose kaasi oo ka socday magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug labadii maalin ee lasoo dhaafay madaxweynaha ayaa ka qaybgalayaasha shirkaa ku booriyey in la xoojiyo xanaanka horumarinta iyo isku xirka dowladaha hoose wuxuuna xusay in dowladda galmudug juhdi badani gelisay horumarinta dowladaha hoose
hadda uu ku saabsanaa shirkan qaybihii uu sida gaarkaa uga soo qayb galay ka soo qayb qaatay iyagana waa umad celinaynaa waxaan runtii aad iyo aad u bogaadinaynaa guud ahaan waxqabadka dowladda galmudug hay-adaha dowladda oo dhan si gaar ah waxaan rabaa halkaan inaan ammaan iyo bogaadin uga soo jeediyo degmooyinka guddoomiyaasha degmooyinka sida degmooyinku ay howlahooda u gutaan waajibaadkooda u qabsadaan bulshada ugu adeegaan aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa gudoomiyaasha degmooyinka galmudug oo dhan waxaan rabaa runtii inaan halkan sidoo kale ka xusno sida loo daadejiyey maamulka adeegyada bulshada iyada oo dhammaan hay-adaha dowladdu iska kaashanayaan aad baan u bogaadinaynaa runtii galmudug tallaabooyinkii ay ku tallaabsatay muddadii lasoo dhaafay waxaa ka mid ahayd inay dhammaan degmooyinka galmudug ama intooda badan in yar mooye ay ka dhacday doorashooyin golayaasha deegaanka ah oo doorashooyin koobna ah haddana ay galmudug hormuud ka tahay ama ay hogaaminayso in ay dhacdo ama dalka ka dhacdo ama ay galmudug ka dhacdo doorasho toos ah ama doorasho qof iyo cod ah ayadana waxay noo tahay sharaf gaara runtii dowlad wanaagga iyo hofnaanta dowladnimada waxaa ka mida ama ugu horeeya in ay dadka adeegu meel walba ku gaaro la daadajiyo adeeg kor lagu hayaa uusan jirin degmooyinka iyo tuulooyinkaba uu tago sida waxbarashada caafimaadka iyo dhammaan adeegyada bulshada oo dhan taasna waxaan leeyahay waa horumaraan gaarnay iyo tallaaban hore loo qaaday weeye oo dhammaan hay-adaha dowladdu ku ammaanan yihiin gaar ahaanna si gaar ah wasaaradda arrimaha gudaha iyo degmooyinkii gobollada sidaan la wada soconno haddanaan xusnay galmudug horena waa ugu diyaarsanayd haddana way diyaar bay u tahay
shirkan ayaa ah mid sanadla ah kaasi oo looga hadlo horumarada dowladaha hoose